sanadkiisa ay joogeen wax badan oo taariikhta oon hadda aan lasoo koobi karin ay qabteen runtii deganaanshihiisii iyo aragtidiisii generaalka wax badanaa laga faa'iidey maamulkan la dhisayna ilaahay baa mahad iska leh shacabka reer baydhabo gaar ahaana mahad iska leh laakiin generaalku wax badan ka geystay asigii ciidankiisa in nabad la helo sin nabada ayadoon dhibaato jirin haddii siyaasad jirta lagu wada hadlo kadibna wax la dhiso runtii dadaal badanuu ka geystay waa ugu mahad celinaynaa dadaalkii ee shabaab ay u galeen ee degmooyin badan ay qabteen oo dhibaatadii shacabka heshay ay ku fidiyeen runtii aaday ugu mahadsan yihiin gobolladan hadda intaan ognahay in la tirin karo sida diisoor iyo dhulsaas ayaa ka maqan kuwaasna waxaan rajaynaynaa kuwa hadda imaan doono la keena iyagoo fariisha inay si dhaqsi ay u horeeyaan si shacabkaasna sigan ugu raaco waxaa kaloon aada iyo aada ugu mahad celinaynaa ciidamadii ay tababareen oo runtii tababar la garan karana ay siiyeen ciidankaasna waxaan rajaynaynaa ciidan shacabkiisa u adeego ummadda dhibaatada ka saaro ummadda u kaalmeeyo ummadoo asiga loo tababaray oo dulliga ku jirto dulliga ka saaro inuu noqdo ciidankaasna waa ka rajaynaynaa waana uga hambalyaynaynaa dadkaas tababarka la siiyey dadkii tababarka siiyeyna aada iyo aad ay ugu mahadsan yihiin meel aanan ciidan lahayn nabad lagama heli karo ciidan la-aan dawladda ma heli karo shacab aan ciidan qabinna dhibaato kama baxayo marka waxaan rajaynaynaa ciidankaasna ciidan inuu noqdo ciidankii dadkan ee dalkan u anfacay walaalaheen tababarka ay siiyeyna aada iyo aad ay ugu mahadsan yihiin kuwo kaloo badan oo kale oo xanado dalka iyo dadka dhibaatada dadka ka saaro in la tababarana waa codsanaynaa marka sidaas darteed waxa allaale wixii dhibaato oo dalkan ka jiro ciidan la-aan kolba looguma gudbi karo in ciidamadana noo tababaro ciidamaduna ciidamo asluub leh oo dadkood u kaalmay inay noqdaan aan rajaynaynaa dadaalkii walaaleheen ay inta ku soo mareen dhiigii ay ku bixiyeen runtii wax hadda aan sheegsheegid iyo ayadoo qorahda kulul iyo sacdo lagu soo koobi karo maaha aada iyo aaday u mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa waxaan kaloon ka rajaynaynaa dhibaatada dadka hayso sida bokool oo kale biyadka ka xiran yihiin jidka xamar oo xiran oo kale in ciidamada dowladda oo iyo ciidamada amisom ay diidka shacabka ay u furaan